faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar maam raadiyo cadaado jawaar
wacaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka ron warka habeenimo raadiyaha cadaado qodobada warkaban caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka puntland oo kulan gaar ah ku yeeshay magaalada garowe caasimada puntland madaxweynaha maamulka jubbaland oo markii ugu horreysay ciidamo u gaar ah la tegay magaalada garowe si uga qayb galo calamasaarka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni etoobiya heshiis la gaartay laba garab oo ka tirsan jamhadda oramada maamulka puntland oo amar dulugtay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee tagay garowe si uga qayb galaan calamasaarka siciid cabdulaahi deni qaar ka mid a madaxda dowlad goboleed xubnaha kaha dowladda federaalk soomaaliya oo gaaray garowe madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madax kale oo maanta gaartay garowe si uga qayb galaan calamasaarka lagu wada maalinka beri oo ka dhaco garowe sideed ka mid a ciidamada jubbaland oo qarax lagula aatay duulaadka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose faahfaahin darada ka soo baxaysa shan qof oo aan qabiil lagu dilay qaybo ka mid a gobolka hiiraan midowda afrika oo dibhaweyn xoogan ku sameynaya ciidamada midowda afrika amisom ee soomaaliya kula dagaalama ururka al-shabaab ammaanka magaalada garowe caasimada puntland oo aada loo adkeeday si ay uga dhacdo calamasaarka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni shirkadda isgaasiinta hormuud talagoo soomaaliya oo ka hadashay xarumo laga burburiyey akhbaaraadka caalamka warkabin caawa aad ku dhegaysan doontaana waxay kaliyihiin shaqaalaha maraykanka oo laga saaraya waddanka venezuela intaas waxaan qodobada ugu doorka ron warka habeenimo raadiyaha cadaado goorra u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada in kalena saaxiibyaal habeenimo jimca sabda soo galayso taariikhdu ay ku beegan tahay ka bisha koowaad sanadka waxaa dhegaysteen qodobada ugu door kuroon warka habeenimo raadiyaha cadaado caawa waxaa noo waramaya cumar axmed raahim cumar saxiifa cumar mahadsanid xasan dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkii habeen oo fidsan gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa maantay madaxweynaha maamulka puntland kulan gaar ah kula yeeshay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi ayaa maantay magaalada garowe kula kulmay madaxweynaha cusub ee maamulka puntland siciid cabdulaahi deni mudane cabdi xaashi cabdulaahi ayaa waxa uu kulanka uu la qaatay madaxweyne deni waxaa ku weelinayay xubno ka tirsanaa wafdigii uu hogaaminayay oo ka tirsanaa golayaasha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya kulankan ayaa ahaa soo dhoweyn iyo kala warqaadasho waxaana markii uu kulanku soo idilaaday warbaahinta qaranka uga warbixiyey senatar mahdi daahir sheekh nuur isagoona sheegay inay iyaga iyo madaxweynuhu isweydaarsadeen waxyaabo hoose oo ay ka mid ahaayeen wada shaqaynta labada dhinac mas-uuliyiintan ka socda dowladda federaalk soomaaliya uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi ayaa shalay gaaray magaalada garowe si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo ku-xigeenkiisa oo dhowaan la doortay soomaaliya iyo kenya ayaa ka wada hadlay burburinta ciidamada kenya ay ku hayaan xarumaha shirkada hormood sida warkan uu ku faahfaahinayo libaan cabdi ciise kadib markii ay soo badatay in ciidamada kenya ay si joogto ah u burburiyaan xarumaha shirkadda isgaarsiinta hormuuda ay ku leedahay deegaanada jubbaland ayaa waxaa si kulul oga hadlay xukuumadda soomaaliya wasiirka boosada iyo isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya cabdi canshuur xaaji ayaa warbixin la xiriirta burburintii ugu dambeysay ee ciidamada kenya xarunta hormuud ee gobolka jubbada hoose u gudbiyey golaha wasiirada soomaaliya wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud ayaa sheegay in ciidamada kenya ay xarumaha shirkada hormuud ay burburiyeen markii saddexaad islamarkaana ay dowladda soomaaliya ay aada uga xun tahay warbixin gaabanna siiyey wasiirka boosada isgaarsiinta dhacdadii xumeed ee ka dhacday ee xuduudda kenya ee lagu burburiyey siinka ama bahasha ay isticmaalaan taleefanada oo ay shirkada soomaaliyeed ay lahayd arrintaas waxaa laga hadlay inay markii sideedaad ay tahay dhowrkii sano lasoo dhaafay ee la burburiyo siimankaas ay isticmaalaan ay dadka xaafadahaas degan ama magaalooyinkaas degan ay muhiim u tahay inay isticmaalaan e b c-ga maadaama ay isticmaalaan iyo taleefanadaba marka waxaa lagu heshiiyey maadaama uu jiro shir ay isugu imaan doonaan dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya sideed iyo labaatanka iyo sagaal labaatanka bishan soo socoto wasiirka arrimaha dibaddan uu aadi doono mandheera in arrintaas si falanqeyn guuda loogu sameeyo haddii ay ka soo baxdo in ay falkaasi uu yahay fal qaldan in dowladda kenya ay wax ka qabato annagoo aaminsan dhowrinna walaaltinimada iyo saaxiibtinimada annaga iyo kenya naga dhexayso waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii meelaha dhibaatada ka soo gaartay marka taasna wasiirka arrimaha dibadda waxaan ka sugi doonaa inuu naga siiyo warbixin markuu shirkaas soo idlaado hadduu ilaa raali ka yahay madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa markii ugu horeysay ciidamo gaar ah la tegay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madobe iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada garowe ee caasimada maamulka jubbaland madaxweynaha ayaa halkaasi u tegay inuu ka qayb galo xaflada caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka puntland oo maalinta berri ah la filayo inay garowe ka dhacdo baraha bulshadu ay isticmaasho ayaa waxaa lagu hadalhayay laguna baahiyey ciidamo wata gaadiidka dagaalka oo maantay madaxweynaha jubbaland la tegay magaalada garowe ayagoo wata hub kala duwan madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa shacabka iyo madaxda puntland uga mahad celiyey soo dhoweynta qiimaha leh ee loo sameeyey isagoo sheegay inay mudan yihiin in lagaga daydo sida awoodaha loogu kala wareego islamarkaana ay wax walba si wanaagsan ugu dhammaadaan ciidamada gaarka ah oo maanta axmed madoobe la tegay magaalada garowe ayaa waxa ay ku soo aadayaan xili weli uu jiro khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland maamulka puntland ayaa amara duldhigay siyaasiyiinta mucaaradka ee tegay magaalada garowe sida warkan uu ku faahfaahinayo xasan axmed maxamed wararka warbaahinta raadiyo xadaado ee ka helayso magaalada garowe caasimada puntland ayaa sheegaya in taliyaha booliska puntland uu mamnuucay inaan abaabul asxaab siyaasada lagu samay karin garowe inta lagu guda jiro caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo lagu wada maalinka beriha inay ka dhacdo magaalada garowe caasimada puntland sidoo kale wararka ay helayso warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa waxay intaas ay ku darayaan in siyaasiyiinta mucaaradka ah ee gaaree garowe loo sheegay inaysan furnayn isku eedeen iyo xafladda laisku weeraro balse loo yimid keliya ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxda dowlad goboleed xubnaha ka federaalka siyaasiyiin kale ayaa maanta gaaray garowe si ay uga qaybgalaan caleemasaarka lagu wado in maalinka beri oo ka dhaco magaalada garowe caasimada puntland baalinka beriya ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada garowe uu tago madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo oo wafdi hordhac ahaa ay ku sugan yihiin magaalada garowe ee caasimada puntland si uga qayb galo calamasaarka beri laisku arki doono oo ka dhici doona magaalada garowe ee caasimada puntland madaxda dowlad goboleedyada ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa kusii qulqulaya wafuud kala duwan kuwaasoo doonaya inay ka qayb galaan xaflada caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka ambabaxay magaalada kismaayo ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal sidoo kale madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare iyo kan maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan lafta geriin ayaa iyaguna gaalay magaalada garowe iyagoo ka mid ah wafuudda ka qaybgalaysa xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ammaanka magaalada garowe ayaa aad loo adkeeyey waxaana sidoo kale la filayaa inay magaalada garowe gaaraan qaar ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madax kale ayaa maanta gaaray magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka puntland magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa maanta gaaray wafuud ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaafis siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wafdiga madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga midooda nabadda iyo horumarka ayaa ka ambabaxay magaalada muqdisho halka madaxweyne xaaf iyo siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ay ka yimaadeen magaalada nairobi ee dalka kenya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo qaar ka mid ah madaxda kale ee maamulka puntland ayaa mas-uuliyiintaas si weyn ugu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada garowe ee gobolka nugaal tooga magaalada garowe ayaa maanta ka duwanaa sidii hore waxaana buuxdhaafiyey madax kale oo duwan oo doonaya inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka puntland saxiid cabdulaahi deni faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxa lagu dilay askar ka tirsan ilaalada madaxtooyada maamulka jubbaland sida mar kale uu ku faahfaahinayo liibaan cabdi ciise ugu yaraan sideed askari ayaa geeriyooday kadib markii maanta miino dhulka lagu aaso ay la qarxaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland gaariga miinadu la qarxday ayaa ka mid ahaa kolonyo baabuura ah oo ay ciidamada jubbaland ay lahaayeen kuwaas oo mariyay inta u dhexaysa magaalooyinka afmadow iyo dhoobley ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada ayaa waxaa ka mid ahaa kuwa ka qayb qaadanaya xaqiijinta ammaanka dhoobley muddadii uu halkaasi ku sug madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo xubno uu hogaaminayo oo maalmahan kulamo ku aadan arrimaha ammaanka iyo doorashooyinka jubbaland la qaadanaya bulshada ku nool dhoobley inta badan dholalka bannaanka ee magaalooyinka ay ka arrimiyeen ciidamada jubbaland ayaa waxaa ku sugan al-shabaab kuwaas oo xilliyada qaar ciidamada jubbaland la beegsadaa qaraxyo iyo miinooyin kala duwan oo geysta khasaaro midooda afrika ayaa dibhabayn ku sameynaya saldhigyada ciidamada amisom ay ku leeyihiin gudaha dalka soomaaliya faransico madera oo ah wakiilka midooda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in dibhabayn lagu samayn doono ciidamada amisom ka hor inta aysan ciidamada burundi ka bixin soomaaliya faransico madera waxa uu sheegay in qorshahan ay bilaabi doonaan maalmaha soo socda islamarkaana dibhabayn lagu samayn doono ciidamada xooga dalka iyo kuwa amisom ee ka howlgala soomaaliya wakiilka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dhowaan ciidamo tiradoodu gaarayso kun askari oo ka socda kuwa burundi ay ka bixi doonaan soomaaliya hadalkan ayuu ka sheegay kadib markii shalay uu ka qayb galay shir looga hadlayo amniga oo lagu qabtay magaalada muqdisho wakiilka midooda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya faransico madera ayaa horey muqdisho kaga dhawaaqay in kun askari oo ka mid ah amisom ay ka bixi doonaan soomaaliya markii la gaaro dhammaadka bisha disembar ee sanadkan soomaaliya waxaa ku sugan labaatan iyo laba kun oo askar ajaaniib ah oo ka kala socda dalalka kenya burundi etoobiya uganda iyo jabuuti kuwaas oo dagaal kula jira ururka al-shabaab faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shan qof oo aana qabiil lagu dilay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan inta la ogyahay shan qof ayaa lagu dilay laba weerar oo aana qabiil ah kaasi oo ka dhacay meel shan iyo labaatan kilomitir duleedka koonfur bari kaga beegan degmada maxaasi ee gobolka hiiraan mid ka mid ah labada weerar ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo ceel xeero halkaas oo lagu dilay laba qof oo reer miyi xoolo dhaqato ahaa odayaasha deegaanka ayaa ku baxay inay ka hortagaan iska hor imaadyo kale oo deegaanka ka dhaca waxaana degan xaalada deegaanka oo ku yaala xuduudda gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo horaantii toddobaadkan ay ka dhaceen dilal ku salaysan aanooyin qabiil ammaanka magaalada garowe ayaa maantay aad loo adkeeyey iyadoo maalinta beriya la filayo in magaalada garowe uu ka dhaco caleemasaarka madaxweynaha maamulka puntland waxaa maantay aad loo adkeeyey ammaanka magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal kadib markii maantay ay magaaladaasi gaareen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo siyaasiyiinta caanka ah ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan kuwa maamulka puntland ayaa la dhigay wadooyinka soo gala garoonka diyaaradaha magaalada garowe iyo xarunta madaxtooyada maamulka puntland isticmaalka gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa loo diiday inay isticmaalaan wadooyinka soo gala garoonka diyaaradaha magaalada garowe iyo xarunta madaxtooyada maamulka puntland beri ayaa la filayaa in magaalada garowe lagu caleemo saaro madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni kooxaha hubaysan ayaa askar waxa ay ku dileen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose sida mar kale uu ku qaadaadhigayo libaan cabdi ciise kooxo hubaysan ayaa bartamaha suuqa degmada afgooye waxa ay ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo laba ruux oo dumar ah kooxda dilka geysta ayaa goobta iskaga baxsaday waxaana halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan dowladda waxayna halkaasi ka sameeyeen baaritaano ma jirto weli wax war oo ka soo baxay booliiska soomaaliya degmada afgooye ayaa inta badan waxaa ka dhaca dilal noocan oo kaleeto ah buundada magaalada baardheere ee gobolka gado ayaa waxaa la sheegayaa inay qarka u saaran tahay burbar xooggan sida warkaanu baardheere nooga soo diray waryahana baardheere nooga soo warrama yaxye cabdirasaaq soofe
mas-uuliyiinta degmada baardheere ayaa walaac ka muujiyey burbar xooggan oo ku yimid buundada degmada baardheere ee gobolkan gado mas-uuliyiinta degmada baardheere oo maanta kormeer ku tegay buundada baardheere ayaa shaaca ka qaaday in buundada ay halis ugu jirto in ay go-do iyaga oo baaq u diray dowladda federaalka soomaaliya maamulka jubbaland iyo jaaliyadda ka soo jeeda gobolka gedo ismaaciil sheekh cabdi qorax kuuf oo ka mid ah mas-uuliyiinta degmada baardheere ayaa ka hadlay burburka baaxadda leh ee soo gaaray buundada degmada baardheere الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد ما أنتم waxaan dhex taagannahay buundada degmada baardheere buundadan waxaa weye waa buunda qadiima waxaa la dhisay kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii ayaa la dhisay buundadan Ee, dhismahaas kadib ilaa iyo hadda hal mar oo soldaarate wax yar ka qabatay unba wax dayactir ah oo wax laga qabtay ka jirin waxaa weye marka hadda xaaladdeeda waxay maraysaa meel halis ah waxay maraysaa in ee, gaadiidka uu ku dhaco waxay maraysaa in ay xoolaha maaragtay ku halaagsamaan waana bundada keliya oo halbowlaha u ah isku xirka ee labada dhinac waxaa weye marka waxaan baaq u diraynaa dowladda federaalka ee soomaaliya ee, in arrintan ay wax weyn ka qabtaan sidoo kale waxaan baaq u dirayaa maamul goboleedka jubbaland ayaguna waxaa weeye maadaama maamul goboleedka baardheer hadda degmada aan joogna ay ka tirsan tahay maamul goboleedka jubbaland in maaragtay wax la taaban karaa ilaa iyo haddana waxaa weeye waxyaaba fara badan oo mashaariicda degmada waa laga qabtay laakiin meeshii noogu nuxurka badneed oo noogu muhiimsaneed halkaanay ahayd ilaa hadda weli waxba lagama qabanin waxaan markaa eh, maamul goboleedka baaq u diraynaa wax alla wixii kaalmaha iyo wixii waxqabashaha iyo wixii caawina ay buundadan ka geysan karaan inay ayagana ka geystaan sidoo kale waxaan baaq u dirayaa eh, jaariyadaha ka soo jeeda gobolka geda Eh, waxaa weeye jaariyadaha eh, deegaanada ay ka soo jeedaan waxbay u qabtaan runti badan bay ku bixiyaan waxaa weeye wax ururin bay u sameeyaan caawin badan bay u suubiyaan marka jaariyadda gobolka geda waxaan ka codsanaynaa maadaama ay tahay meelaha ugu muhiimsan oo wax lagu bixin lahaa ama wax loo qaban lahaa ay tahay maanta buundadan in ay maaragtay u soo joostaan juhdi iyo ay awood ay saaraan dhaqaalana ay u huraan Eh, annagana hadduu ilaahay idma wixii karaankeenna ah waan dadaalaynaa laakiin annaga karaankeenna ma ahan mid ku filan yacni bundadan shaqadeeda ma aha haddiise la isla qabto oo intaan codsiga u dirnay qolo walba wixii gacan ay ka geysan karta ay ka geysan waxaan aaminsannahay inay sii jiri doonto bundadan warkayga marka waxaan ku soo gabagabeynayaa eh, meelaha maanta in wax laga qabta mudan oo baahiyaha aad u weyn ay ka jirta inay tahay bundada baardheera ee cid kasta oo gacan ka geysan kartana aan u baahannahay caawinteeda iyo buntadan inay wax nagala qabata sidoo kaleeto mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xogayaha dowladda hoose ee buraale ibraahim xaaji iyo madaxa mashaariicda degmada baardheere raage warlow ayaa ugu baaqay dowladda federaalka maamulka jubbaland hay-adaha iyo jaaliyadda soomaaliyeed joognaa buuntada ee degmada baardheere buundadan oo ah buunda qadiimi ah muddo soddon sano ee, in ka badan ahna dhisan Ee, maanta saaad arkaysaanba gebi ahaanba buundada xaaladeeda aad inay u hoosaysa aad arkaysaan Ee, hadda ka hore waan ka hadalnay oo baaq fara badan baan jeedinay buundada saaad ogtihiinba waxay halbowlo u tahay ee, ee, guud ahaan ee, gobollada soomaaliya gaar ahaanna gobolladan jubbaland ee, buundada buunda halbowle ah waaye sidoo kale buundada waxay isku xirtaa ee, gobollada soomaaliya qaybahooda kala duwan iyo sida dow- ee, dowladaha deriska sida dowladda etoobiya iyo iyo sida ee, xuduudda sida dowladda etoobiya xuduuddeeda iyo dowladda kenya oo kale xuduudahaas oo kalena halbowle ay u tahay Ee, gebi ahaanba marka waxaad dareemi kartaan haddii ay go'do buundadaas in xaaladda ay ay tahay xaalad aan caadi ahayn oo khatar ah Ee, hadda iyo jeer mar walba waxaa dhacda in muddo badanba ee, ay dhacday in ee, inay go'day dadkii ay kala xirmaan bulshada dhibaato fara badan ay soo gaartay Ee, arrimahaas marka si aysan u dhicin ee, dhowr jeer way dhaceen in marka ee, wax laga qabto oo arrinta ayadahe dib loo eego oo wax laga qabtaan marka koowaad soo jeedinaynaa waxaan usoo jeedinaynaa baaqa in arrintan wax laga qabta ah Ee, waxa- ee, madaxda ay ugu horeysa ee, maamul goboleedka jubbaland ee, sida dowladda dhexe ayaduna maaq baan u jeedinaynaa iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karta horumarka ee, deegaanka iyo degm- ee, buundadan dhismaheeda hadday ahaan lahayn hay-adaha samafalka ah iyo hadday ahaan lahayn madaxda dowladaha ee, dowladda dhexe iyo dowladda ee, jubbaland intaba Ee, waxaan codsanaynaa marka barnaamijkan maadaama uu yahay barnaamij khatar ah oo xaaladiisa ay khatar tahay Ee, xilli badanna xitaa aysan qaadan karinba in buundadan ay sii go'naato oo ama ay sidaan sii ahaato in si degdeg ah cid kastoo wax uga qaban- uga qaban karta ay uga qabato waa soo jeedinayna waa mahadsantihiin bismillaahi raxmaan raxiim intii muhiimadda lahayd waa laga hadlay wax badan kama hadlahayo waad aragtaan buundadii baardheere aan dhex taagannahay oo burbur lixaadle ka muuqato ugu yaraan afartan sano ku dhowaad bay dhisan tahay wax yar oo hay-ad solidarity yara mara dayactir yar ku samaysa oo cid ka sokayso taabatayna ma jirto waxaan is leeyahay oo hadda jiraba dowladdii dhistay mid la mid ah soomaaliya maantay ka jirtaa dowladdii mu- so- alaa- u dhistay buundadan soomaaliya mid la mid ah oo dhiganta soomaaliya hadday ka jirta marka waxaan leenahay hadday tahay maamul goboleedka stateka oo aan ka tirsannahay jubbaland federaalka oo madaxweynaha ku yaha cabdifarmaajo dowladdii dhistay mid la mid ah soomaaliya hadday ka dhalatee waxaa loo baahan yahay buundadan waxay isku xirtaa xuduudda soomaaliya iyo kenya iyo etoobiya midda kala qaybis wey gobolkan gedo ibaay iyo bokool iyo shabeellada hoose jubbada hoose inta kale buundada ayadin waa gogo'day alwaaxeedu waa kas baaba'ay wax damaca ma leh waxaan codsanaynaa marka annagu waa u taagannahay inaan ka sii howlgalno in nagala caawiyaan rabnaa dowladda dhexe naga caawiso stateka naga caawiyo qof kastoo islaam ah oo meeshaan wax gashanahayn ilaahay dartii wax u gashanahayn waan soo dhowaynaynaa buundada degmada baardheere oo la dhisay sannadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii ayaan helin wax dayactir ah tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado baardheere warar dhanka dibadda la xiriira ayaa inoo soo socda balse
xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
haatanna akhbaraadka caalamka shaqaalaha maraykanka ayaa laga soo saarayaa dalka venezuela wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa ku amartay shaqaalaheeda aan muhiimadda lahayn inay ka soo baxaan dalka venezuela hase yeeshee ma xirayso safaaradeeda magaalada carocos sida ay sheegtay madaxweynaha lagu muransan yahay ee venezuela nicolas majuro ayaa arbacadii sheegay inuu xariga diblomaasi u jaray maraykanka isagoo ka jawaabayay dhawaqa madaxweyne trump ee ahaa in madaxweynaha golaha qaranka juan guad uu u aqoonsan yahay inuu yahay hogaamiyaha ku-meelgaarka ah ee venezuela majuro ayaa ku amray diblomaasiyiinta maraykanka inay toddobaatan iyo laba saac gudahooda uga baxaan dalka hase yeeshee xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mek Pompeo Bayo ayaa sheegay in Majura uusan hadda lahayn awood uu sidaasi ku sameeyo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in shaqaalaha aan muhiimka ahayn uu sii saarayo sababo amni isla markaana muwaadiniinta kale ee Mareykanka ay si xoogan uga fakaraan in dalkaasi ay ka tagaan muranka caalamiga ah ee ka taagan hogaanka Venezuela ayaa si qoto dheer u dheeraaday khamiistii kadib markii shiinaha iyo ruushka ay taageero u muujiyeen dowladda majura guud ahaan iyo gebi ahaanba warkii hameen ood kala socoteen raadiyaha cadado waa naga intaas warkaca waxaa soo saray xasan axmed maxamed sharmaake maxamed maxamuud ayaa farsamaynaya anigoo cumar ayaa idiin warramaya tan iyo kulanti dambe warkan warka xiga intaan ku kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo